hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma iyo likung oo qoys waliba iyo gargaar raashiinkan ka qeybiday degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose qoysaskun gargaarka ku faa'iideysadiyaan iska jarandadah kubugtaali colaadi iyo fatahada aana siyo saameyn kawaaladii fatahada webiga goobta laka qeybiya ay gargaarka weliba goobroog ku hayay agaasimiga waxda gargaarka hay-adda sodma sahre cali yuusuf guddoomiyiga degmada afgooy ee kan gobolka shabeellada hoose goreyntii weliba goobta ku hadlay guddoomiyaga degmada afgooy eena duqa magaalada suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe wusuuna sheegay in deeqdoon keliya aan ka filnayna dadka afgooy haka barakaciya mahad gaar ah ugu mahad celinayaa hay-adda qaranka ee sodmo iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed waxaa kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka iyo tiimkii kasoo shaqeeyay arrintan in lasoo gaarsiiyo xaaladda ka taagan degmada afgooy oo maalmihi ugu dambeysay ka taagneed xaalad fatahaad ah waxaan rajeynayaa numberkan inuu aad u yar yahay waxaan rajeynaya insha allah numberkan number ka badan inay dadkii lasoo gaarsiin doono maalmaha dhow cid allaale ciddii ka shaqeysan waa ugu mahad celinayaa dadka qaatayna waxaan leeyahay numberkan iguma filna waan garan karnaa baahida iyo xaaladaha taagan insha allah anigana waa dadaaleyna hadduu ilaah yidhaahdo agaasimiga waxda gargaarka hay-adda sodma sahre cali yuusuf weliba iyo sheegtay in dadkii lanka talgalay lasii raashin kunga maamulka koonfur galbeed madaxweynaha lafta gareen iyo guddoomiyaha gobolka iyo kan degmadaba iyadoo ka jawaabaysa waxa ay gurmud ugu soo dirtay lix kun oo qoys raashinkood oo aad u jeedaan inay dadkii wada qaadanayaan raashinkaas waxaa ugu talagalnay dadka deegaanka ay fatahaadu saamaysay oo aad ay u saamaysay in looga faa'iideeyo iyadoo ay fatahaadu weli ay sii socoto markaan keliyataa ma ahan waxaan sidaanoo kale uga soo qayminay degmada balcad oo iyaduna webiga shabeelle uu ku fatahay saamayn ballaadhanna uu gaarsiiyey dalagyadii ay dadku ay maaragtay ku manaaficaasanayeen oo beerihii iyo xoolihii intaba oo ka qaaday daadadkii degmada afgooyana waxa ay ka mid tahay degmooyinka iyadana ku tiirsan tacabka dalaga beeraha oo iyadana runtii meelaha aan soo aragnay beerihii ay aad iyo aad saamayn ay kuay ku ixyeelaysay waxaana rajaynaynaa in intaan in ka badan iyo gurmud kale oo ka imaanaya meelo ka duwan aan degmada afgooye aan ugu imaan doono haddii alla yidhahdo ugu dambeyntii guddoomiyaga gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre iyo hay-adda sodma aan kuma hadnay deeqda raashinkii oon qeybiyan qoysaska nool afgooyaa marka koowaad insha allah hor dadka la soo gaarsiiyey waxa waa dad abaarihii iyo markii hore la eeheysay markii dambena fatahaadihii iyo webigii uu ku fatahay beerihii iyo dalagii ay tacbo lahaayeenna ay dhibaato ay gaarsiiyeen daadadkii biyaha kusoo fatahay ee webiga sidoo kale guryahoodii iyo deegaanadii ay deganaayeenna fatahaadda ay saamayn ku yeelatay in yar ayaa soo gaartay lix kun oo qoys ayaa loogu talagalay si nabada ayaa noogu dhammaatay jawi degan ayuu noogu dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allah intaan in ka badan inay soo gaari doonto waxaan u mahad celinaynaa in dowladda koonfur galbeed madaxweynaha ugu horey madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo dadaal dheer ku sameeyey una galay dadaal dheer sidii usoo gaari lahayd sida nabadan loogu qaybi lahaa dadkan annagana na soo faray inaan hawshaan aan gudano waajibaadkan na saaran marka sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda in gargaarka ee dowladda koonfur galbeed iyo sidoo kale in hay-adda maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalka waxaa hadda nala joogaan wasaaradda maareynta masiibooyinka ee dowladda koonfur galbeed iyo hay-adda sodma in wakiiladii ka socday ayaa nala joogaan waxaan rajaynaynaa insha allah dadka maanta ay soo gaartay in ka badanna in la soo gaarsiin doono qoysaska gargaarkan ku faa'iideysadii horey weliba saameynka u deertay fatahaadii isu dhowaan webiga shabeelle ka sameeyey degmada afgooy iyo deegaanada kaxeeran taasee weli saameyntii magaalada laku dareemaaya bartamo magaaladii xaafado haansho ee degmada afgooya weliba weli laka aragaa ee biyo xoogan oo haana ku mid a goobo ganacsiga iyo xaafado qaar hiriya